haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo hayo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal intaan kow iyo laba iri anigu ma tirin waxaanse hubaa badiba hal abuuradii waayadaas ee bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay rag iyo dumar qof hebel la yidhaahdaa dhacdo uu ka hari karay ma ahayn ruux waliba halkii kaga beegnayd ayuu ku toosay hal abuuradii xilliguna kuma basii jirin oo waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonka isaga ah maanseyahanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaaday waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii weynaa cali cilmi afyare gabay dheer oo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho ayuu qorista afka kadib wuxuu soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen duul iyaga oo quus ah mar qura lagu galladay takhtarro daboolkii mugdiga uga miciinay araggoodiina u soo celiyey da ay noqotaba ololihii farbarashada ee beryahaas lagu howlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay wuxuu yidhi afkeennii gaboobay iyo murtida waad hirgeliseene u gargaadhe soomaaligii guuray waa hore ee gal baad nooga qaadeen indhihii gibilku saaraa ee goortaad qorteenka ayagii wadagaliiliyoonne laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcidkiiyo mugdigii tuuray iyo go'ina saaraa ee awal baanu gooni u lahayn ee garannay oo ruugnay waayeel badani siday xusuusan yihiin ololihii farbarashada ee bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii ay soomaaliya ku tallaabsatay kuna guulaysatay laba heer ayuu lahaa markii hore waxaa lagu bilaabay reermagaalka shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qarabka siday ayaa loo sheegay saddex bilood gudahood inay farta ku bartaan imtixaanka ka dambayn doona intay u fadhiistaanna ay gudbaan haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ah ayaa faraha loogu fiiqay meelahaas oo barayaal sabuuradooda iyo nuuradooda wataay ay galab walba ku sugi jireen si kale kuma garatide cid waliba yaan lagaa badin intay istiri ayay qalin iyo buug u tabcata dabadeed bil wax aan dhammayn markii la baranayay ee haddiiba ay fartii baahday ayaa waxaa soo baxday dhallinyaro u tafaxaylatay inay daba qabato suugaantii soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariye mooye aan weligeed iyo waaqeed la qorin taas baa waxay gelgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allaha u naxariistay la odhan jiray cabdilcasiis sheekh ismaaciil sheekh isxaaq cabdilcasiis daqarana loo yiqin wuxuu ahaa hanaanka waxbarasho ee dalka nin muddoba ku soo jiray una warhayay afafka shisheeye oo wax lagu baraayay dhibaatooyinkii ay carruurta soomaalidu ku qabtay markaasuu tiriyey hees uu higaad u bixiyey oo af soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo isaga oo u hambalyeynaya tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinayo carruurtana loogu habayo waxaa meelisadii heestaa ka mid ahaa waa lagu hakranayee afyow hodan inaad tahay waa eray hubaale halyegeenna taliyaa kaa xooray haylihii hullaabtaad ku raagteen haa kaala maantaba sow howlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan bal taariikhda hubiyo haybsada adduunko afku hilinkii weeyaan haybadda iyo sharafka iyo horukaca baraaraha ummadaha u horseede ha kaalamaantaba saw howlahaagiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiyo qasha laguma habayo ku higaadin maayaan axmed cali cigaal ayaa ku luqeeyey codkana u yeelay maanta halkaa inoo joog waa inuu toddobaadka soo aadiniyo ku kale hadduu eebba idmo